markana kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
wacano wanaagsan iyo ciid mubaarag meel kastoo aada naga maqlaysaan waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo maalin ciida nuuro bal dhambaalka ugu horeeya ma soo qabtaa mise dhinac caaga u jira dhambaalka ugu horeeya noo soo qaba casha waa tahay dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray hooyo abshiro daahir biixi iyo caruurteeda hooyo dahabo daahir biixi iyo caruurteeda hooyo dhiiran daahir biixi iyo caruurteeda hooyo cutiye cumar iyo caruurteeda iyo cabdulmajiid axmed muuse cabdiraxmaan axmed muuse waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira faarax axmed muuse maxamed axmed muuse iyo sidoo kale haaruun axmed muuse waa dhammaan ilmo axmed muuse muusa ku jira axmed muuse nasre axmed muuse najmo iyo xaawo iyo cimraan axmed muuse iyo fawsiya dhammaantood waa ilmo axmed muuse iyo dhammaan reer sheekh muuse uraage iyo hooyo dhoofo xaaroole iyo caruurteeda iyo hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda iyo dad kaleo fara badan oon lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan iyagoo kala jooga canada london stockholm iyo meelo kale oo caalamka ka mid a south africa qaar baa jooga iyo sidoo kale nairobi iyo mandera iyo beled xaawo waxay hambalyo dhammaantooda gaarsiinayaan xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo ayaan axmed sheekh oo wiil gu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan waxaan leenahay soo weyno wanoqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasha waa dhambaal hambalyo meher waxaana dirayaa doctor daahir jaamac muuse oo ku magac dheer daljir waxaa kale oo ku jira dadka diraya injineer farxaan maxamed madar iyo maxamed maxamuud indabuur maxamed cabdulaahi mawliid shaarub iyo cabdiraxmaan muuse qabyaaladiid waxaa kaloo ku jira maxamed daahir maxamed iyo saciid axmed saciid mustaf nuur cismaan axmed cabdi ow cali axmed case iyo saciid maxamed daahir saciid xasan xaashi xinter iyo maxamed cabdulqaadir bare iyo xamse macsuun ow nuur axmed jibriil cabdi cir cabdinaasir aadan yuusuf iyo cabdixamiid sheekh daahir aadan cabdisalaam yaasiin xaabsade faysal cabdi geelle barkhad axmed cawaale iyo mawliid cabdi maxamed cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid oo cabdi iyo dhammaan dhallinyaradii iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan axmed ismaaciil cabdulaahi oo ku magac dheer yalaxow iyo amaal cabdishakuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaar ah baa la yidhi ducadu waa xaggiina gaar ahaan caasho cuud haye caasha anigana dhinacaagaan u wakiisha nuuro waayahay waxaan leenahay arooskana soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaa raacinayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka maalin ciidana waa lagu jiraa nuuro weliba waa ciidii carafaan joogna maalinteedii labaad markaa bal mid ka mid ah heesaha waa tahay caasha heesta aan usoo qaban doono dhegeystayaasha weliba heesta ugu horeysa sida aad sheegtana ay noqon doonto hees ku saabsan maalin maalmaha ciidda waxaan u ciyaari doonaa heesta waa ciida ciida waxaana ku luuqeynaysa maryan mursal ciise weliba caasha heestan aniga shaksiyan waa heesta aan ugu jeclahay heesaha ciidda aad iyo aad marka maantana waad isaysaan adigoo nin weyn
ciidanyahamanka farxad lagu caaweyimanka layswada caafiya yimanka aan ku caafimaan yimanka ciide ciidamanka loo ciyaara manka ciide ciidamanka loo ciyaara manka ciidayamanka cabsigiyo udgoonka manka ubaxiyo caalalka manka aan ku caafimaan Thank you Thank you.
waa tahay codka fanaanada maryan mursal iyo heesta ciida ciida intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambalada ayaan mar kale ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan aadan cali mustafe maxamed xirsi cabdulcasiis maxamed xirsi hinda cali maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo nimcaan jaamac iyo ibraahim ciise iyo siciid saleebaan maxamed iyo faysal maxamed jaamac iyo maxamed muuse maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudahiisa iyo dibadiisa la yiri waxaanay hambaliyo meheraha wada u marinayaan lamaanaha dunida iska doortay baa la yiri mudanaha iyo marwada maxamed cabdi ibraahim iyo sucaad aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco sagaal iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin ducada lamaanahan iyo heesta waa xaggiina waxaan ugu duceynaynaa lamaanahan in ilaahay uu ka dhigo kuwii arooskooda u aaya ubad khayr qabana uu rabbi kala siiyo wiilii caanan gabarii caanan waan ugu duceynaynaa dhinaca heesahana waxaan mahogaanin goordho ayaad maqli doontaan waa tahay ee, dhambaalka xiga haddii aan usii booda caasha waxaa lagu bilaabay waan salaamaynaa bahda daadihiyaasha barnaamijka waan idinka qaadnay waxaa diraya dadka kale ah aaba maxamed xuseen carab iyo hooyo saafi basatiriye iyo maxamuud maxamed xuseen cabdishakuur maxamed xuseen xasan maxamed xuseen cabdiraxmaan maxamed xuseen yuusuf maxamed xuseen iyo qadar maxamed xuseen khaalid maxamed xuseen zakariya maxamed eh, xuseen iyo raxmo maxamed xuseen iyo zahre maxamed xuseen waxaa kaloo ku jirta nasra dhammaan reer maxamed xuseen iyo cabdikariim sheekh oo loo yaqaano sheekay iyo hooyo xaliime cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafeeda waxay halkan tahniyad farxad leh uga dirayaan aabo aadan maxamed xuseen iyo hooyo leyla cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda somali waxaan leenahay eh, gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haya caasho maxaa inoo xiga heesta kale ee dhegeystayaashaanu hayno waa heesta halkudhageedu yahay dhoof dhoof waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan naxariistan allaha siiya labadaba maxamed axmed kuluc iyo xaliima khaliif magool
jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
beerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhiigu kama fulo dhambal wadaha beerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaanansi keliye ay dexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaanansi keliye way dhahaa mise weel way dhahaa mise weel cilma dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse cilma dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog hadhan taalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog hadhan taalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaqaan dhulku taako taako dhararti dalaaliho dhaqaaq toobiyaqaan dhulku taako taako dhararti dalaalimo malayga ku dhowno wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dhoofi fanaaniinta xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc allaha wada naxariisto halkaad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan ku laabana caasha waxaan filayaa in ay tookadaada tahay
waa tahay dhambaalada dhinacayga hadday jiraan waxaan soo qabanaya dhambaal si qurux badan loo soo qoro far waaweyn lagu soo qoray waa tahay waxaa layidhi tahaniyad dhalashoo farxad le waxaa diraya dadka kale ah arwaax xaashi xiirey samatar iyo gallad xaashi xiirey samatar iyo mahdi xaashi xiirey samatar iyo axmed xaashi xiirey samatar deeqo xaashi xiirey samatar iyo shariifo xaashi xiirey samatar luul xaashi xiirey samatar iyo dahabo xaashi xiiraysa matariyo hooye xalaawi cilmi nuur jaamac farxiyo cali kaariyo caruurteeda waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax xaashi iyo fartuun xaashi xirsi sabriye iyo nasre xaashi xirsi sabriye iyo cabdi xaashi xirsi sabriye iyo bashiir cabdi xiiraysa matar iyo hooye xabiibo cali axmed iyo cabdulaahi cali axmed iyo yunis xaaji cabdulaahi iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay tahniid dhalasho hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday baa layidhi axmed xaashi xiirey samatar iyo nuura naley axmed cabdi sabriye oo wiilugu dhashay magaalada guriceel waxaa loo bixiyey bay idhaahdeen maxamed amiin ducada caashicuud waxaa la yidhi waa tahay maxamed amiin waa tahay magac qurxoon baa la siiyey maxamed amiin waxaan leeyahay soo weyno waa noqo kii soo kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan raaciyey waxaa hadda noo baaqay dadka kale ah sheekh ibraahim xasan cali iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira dadka diraya macalin aadan xasan cali iyo sambuur dhabarey iyo xaaskiisa een, hooyo xaliimo shire awowe ismaaciil cabdi yare aamine ismaaciil cabdi iyo caruurteeda ruqiyo ismaaciil cabdi iyo caruurteeda cali meeshin iyo xaaskiisa abaayo boosteyo waxaa kaloo diraya cabdirasaaq oo loo yaqaano lacala dadkan oo kala jooga dunida daafeeda waxay farxad dhalasho ay la wadaagayaan aaba cawl ismaaciil iyo hooyo hooyo rowdo sumuni oo ay gabadho ugu dhalatay degmada beled xaawo gaar ahaan isbitaalka khaliil waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoti ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamin ayaan raacinaya bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aan usoo qabanayno nuuro bal dhinaca haddaan usoo tuuro tee soo qaban lahayd waa tahay waxaan soo qabtay heesta daadooy iyo dal nuurshe waxaan filayaa in ay dhegeystayaasha barnaamijka ku taxan ay horey barnaamijka uga maqleen hase yeeshee oo ah hees maaragtay eh, aan dhihi karo waxay ka mid tahay heesaha ugu wanaagsan heesaha soomaalida waxaana ku luuqeynaya axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle
jidka leesku joogo leesku jawaab sameeyo lisjareexa miijaclaajidka leesku joogo leesku jawaab sameeyo lisjareexa miijaclaa
dahabtiya lule kuuguma
waa tahay daado iyo danuur sheeco dadka axmed naaji iyo faadimo qaasim intaas haddaanu ku dhaafno mar kale iyo dhinaca dhambaalada anigoo ah baa la yiri dhambaalkan axmed inshaara cabdilla waxaan joogaa buu yiri magaalada kismaayo waxaan hambaliyo farxad leh oo aan lasoo koobi karin aan u dirayaa buu yiri una marinaya idaacadda v o a walaalkay axmed cabdi caydiid oo lagu naaneyso balaag iyo dumaashaday buu yiri xubbi oo uu lagu dhashay magaalada jabuuti gaar ahaan uu yiri dhakhtarka weyn ee daarulxanaan wiilkaasi waxaa loo bixiyey buu yiri cabdiraxmaan axmed cabdi caydiid waxaan u rajeynayaa buu yiri wiilkan yar inuu noqdo midkii loo aayo ee soo kora ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u taraa aamiin tahaniyad dhalasho ayaan nahayaa waana warqadda ugu dambaysa ee barnaamijka waxaana diraya dadka kale ah faadumo sheekh xasan yuusuf maryan sheekh xasan yuusuf nuurto macalin maxamed iyo nuune macalin maxamed xabiibe cabdulaahi isaaq zaynab maxamed shariif caaisha maxamed xasan iyo faadima caaisha maxamed xasan faadima iimaan ibraahim salme maxamed cabdulaahi waxaa kaloo ku jira dadka diraya mukhtaar macalin iyo aabe faatax iyo isaaq maayo xasan cabdulaahi maxamed xuseen doctor nuuridiin xalane maxamed mukhtaar maxamed iyo xasan nuur iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkan waxay tahniyo dhalasho u dirayaan aabe doctor warsame amiin axmed iyo hooyo shukri mukhtaar maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishan waxaana loo bixiyay axlaam warsame amiin axlaam noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinaya heesta ugu dambeysay barnaamijka aanu kusoo khatimaynana nuurow bal dhinacaaga haddaan usoo tuuro dhegeystayaasha usoo qabo heesta ugu dambeysay ee aan barnaamijka kusoo xiri doonno waa hees ka mid ah heesaha ciidda waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta jookle iyo weliba fu-aad cumar iyada ayaanan kusoo gabagabayn doonaa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada isku maqli doonno waxaan dhegeystayaasha leenahay ciid mubaarak
Ilaahow, ay marwada ilaawen
maalin waa maalin maalin waa maalin farax oo muslimiintu ciido inkastaba adduunyada ba iyo rayray samallaysumiso waa maalin farax oo muslimiintu ciido inkastaba adduunyada ba iyo rayray samallaysumiso masaakiinku garato macsiyo aboow masaakiinku garato macsiyo aboow ay wada macsuuyiin middigood macsuuyiin masaakiinku garato macsiyo aboow masaakiintu garato macsiyo agoomuhu ay wada macsuuliin idigood macsuuliin